Magaalada Doble ee gobolka Jubbada Hoose oo ah magaalo dhacda xadka kala qaybiya dalalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa muddooyinkii dambe waxaa kusoo badanayay ganacsiga noocyadiisa kala duwan. Dumarka Soomaaliyeed soddonkii sano ee dalkan u burbursanaa waxay ahaayeen kuwo door muhiima ka qaatay samata bixinta bulshada Soomaaliyeed ee uu burburku saameeyay waxaana inta badan la yimaadeen hal abuur iyo fikrado ganacsi kuwaas oo wax weyn ka bedelayay nolosha qoysaskooda. Haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada bagaashka iyagoona sheegay in fursad ganacsi u noqday ka ganacsiga bagaashka.
magacayga waa leyla maxamed waxaan ka ganacsadaa bagaashka waxyaabahan yaryaroodka ah alxamdulilah wax dhibna kuma qabo waa layga gataa alxamdulilah aadaan wadda ugu fiicana maasha allah ganacsiga waxaan kasoo bilaaba waxyaabahan yaryaroodka un adiga ninaca waxyaabahaasaan kasoo bilaabay hadda ganacsiga alxamdulilah kor wuu u socdaa maalin maalinta ka dambeysa waxaan waan kusoo darsadaa alxamdulilah aada igu kala socotaa horta suuqa marba waa si ganacsiga weyna maxaan ku dhahay marba si noqdo marna wax la gataa marna waxba la gadanin waxaan yaraan warkooda maba jiro waa un wax ilmo iyo wax saasa ay gataan maxaan ku dhahay marka waa nagala gataa alxamdulilah marna waa suuqu iska xun yahoo de suuqa de meel walba hada maxaan ku dhahay dhaqaalihii hoos buu u dhacay saa ay tahay haddana kuma xuminoo alxamdulilah way noo kala socotaa waxaa la yidhaahaa faaduma cali cabdi ganacsigayga waxaan gadaa bagaash bagaashka awal waxaan u darsanayna kismaayo waa un la gataa bagaashkana waa la gataa khudaarta waa la gataa raashinka waa la gataa waxaa la gadani ma jirto inkastoon every time aan la gadanin sida hadda saabuunta oo kale wiigiiba mar baa la dharka lagu dhaqdaa ama labadii beriba waa suu dhacday sida hadda waxa boostada oo kale waa la gataa caleenta waa la gataa daciska isaga waa la gataa saliidda waa la gataa marka wax oo yar bade cajis a way jirtaa waxna aan cajis ahayn oo la gadanayana way jirtaa marka markii oo odil markii la isku tootolgareeyo oo wadankii aad joogta kuugu imaado wixii oo odilba qaali u noqon wax yar lee saaran awal raqiis markuu wax kuugu imaado raqiis baad gadi qaali markuu ku imaadana qaali unbaad gadi wixii shah baad sii kordhiganaysaa adi si aad faa'iido ooga hesho